بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عشر كان وعشر كي قدام بيي وصيالي لا تنبو النقنية وعشر كي قدام بيي سلسلة دي التمسك بالسنة أما itibaa wujuubu itibaaci sunna waxaana khaatimo weeye waa gebagebadii waan soo dhammaynay adiladii aynu ka soo bilownay min alkitaab qur-aanka aayadihii waynu soo marnay axaadiidtii nebiga waynu soo marnay aathaaru saxaaba waa soo marnay a'immada aqwaashood taabiciintii waa soo marnay aqwaashii a'imada waa soo marnay kulli marka intaa haddaan ka soo hadalnay gebagabadii iyo khaatimadii ayaynu ku gebagabaynaynaa waxaa inooga caddaatay marka intaasoo adila aynu soo marnay min alkitaabi wasunna wa aqwaali salaf annahu yajibu calayna itibaacu alkitaabi wasunna calaa fahmi salaf asaalix inaynu raacno kitaabka iyo sunnaha una raacno siday saxaabadu u raaceen iyo taabiciintii iyo a'immadii qaabkay u raaceen alquruunu almufadala saddexdii qarni oo nebigu yidhi khayru nnaasi qarnii huma aladiina yaluunahum huma aladiina yaluunahum saddexdaa qarni inaynu raacno waa saxaabadii waa taabiciintii waa atbaacu taabiciin oo a'immadii ku jiraan salafu saalix iyagaa la yidhaahdaa waa kuwii safaariini inoo caddeeyey oo uu yiri ahlu bidaca ka mid ma aha wakhtigay doonaanba ha joogeene oo xilligii taabiciintii ahlu bidac baa jiray ahlu bidacaasi ma aha marka salafu saalix ee salafu saalix zaman walba waxa weeye waa man yatabicu alkitaab wasunna calaa fahmi saxaaba taas marka ayaa inoo caddaatay waajibka ina saaran inuu yahay itibaacu alkitaabi wasunna calaa fahmi salaf asaalix ayaa inoo caddaatay nebiguna waa inoo caddeeyey calayhi salaatu wassalaam axaadiidtii buu inoogu caddeeyey adiladiina waadix bay inoo noqotay wax marka inoogu filan oo waxa weeye adilaa ayaa inoo soo hormartay waxay yidhaahdeen marka culummadu nebiga alla diinta ilaahay waa dhammaystiray qabla wafaati nabiy sala allahu caleyh waali wasalam inta aan nebigu dhiman ayaa diinta ilaahay dhammaystiray maalintii xajatu wadaac baana la gebagabeeyey yowmu carafa ay soo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina maalintaas diin wixii ahaa sida qowlkii imaamu maalik famaa lam yakun hada alyowma diinan falan yakuuna diinan ilaa yowmi alqiyaama diin ma noqonayo wixii maalintaa ka dambeeyey oo aan nebi maxamed lagaga dayan waxa uu soo gelayaa man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun ayuu soo gelayaa waana arki doonaa bidcada iyo dhibaatadeeda waxay yidhaahdeen culummadu waqad tuwufiya rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu dhintay isagoo saxaabadii baray cilmigay u baahnaayeen oo dhan waxaad u jeedaan markaynu kutubulfiqi akhriyayno ama kutub alxadiid aynu ku dhex jirno waxaad arkaysaa nebigu inuu ina baray aadaabta suuliga loo galo aadaabta waxa weeye loo qubaysto aadaabta waxa weeye hurdada aadaabta qofku markuu ahalkiisa la macaamiloonayo aadaabta suuqa aadaabtii beeca ay nooc wax kasta nebigu waa ina baray ilaa uu ka yidhi maa min shayin yuqaribukum ila allah wax walba oo ilaaha idii dhoweyn lahaa janno ida geyn lahaa ilaa waqad bayantu lakum waa idii caddeeyey wax walba oo shar ana waa idii caddeeyey idan qofka muslimka isagaa la rabaa marka inuu dariiqa xaqa a qaado isweydii akhilmuslim naftaada nebigu inuu ina baray aadaabtii suuliga loo gelayey haddana markaas aad maanta taraahid bidcaan u baahnahay oo caqiidadii iyo cibaadadii nebigu saddex iyo labaatan sano dadka barayay oo wixii ugu muhiimsanaa ahaa inaad jaahil ka noqotid waa dhibaata waay marka calimahu man calima wa jahilahu man jahila qofkii cilmi u yeeshana waa ku intifaacayaa kii jaahil ka noqdayna isaga ayaa naftiisa halaagay ee sunnihii waa cad yahay waa ka shamsi waatuu nebigu yidhi taraktukum calaa mithli albaydaa layluhaa ka nahaarihaa laa yaziiqu canha ilaa haalik waynu inoo soo hormaray nebigu waddacad buu inooga tegey idan marka ummaddii maxaynu u baahan nahay waxay yidhaahdeen culummadu nebigu ummaddiisa uma baahi gelin inay waxa weeye cid kale diin ka doontaan keliya waxay u baahan yihiin man yucallimuhum mid sunnihii bara oo waxa weeye adiladii ku dul akhriya oo u caddeeyay u baahan yihiin oo fahansiiya laakiin mid bidco la yimaada uma baahna waayo bidco sunnihii unbay kaa dheeraynaysaa waatay salafku inay yidhaahdeen waana inoo imaan doontaa mabtadaca qowmun bidcatan ilaa wa adaacuu sunnatan ay sunno ayay dayacayaan booskii ay bidcada geliyeen bidcadana laa khayra fiihaa baxtiga soo socdoo bidcadaynu kaga hadli doonaa bidcada iyo arrinkeeda waxay yidhaahdeen culummadu waqad tuwufiya rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam wamaa daa'irun yuqallibu bijanaaxayhi fi lhawaa ilaa dakara lana cilman macnaha waxay leeyihiin culummadu nebigu markuu dhintay ma jirin cilmi kasta waa noo sheegay ilaa shimbiraha hawadaa duulaya cilmi buu nooga sheegay sida abudar alkhafaari uu yidhi tarakanaa rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam cala albaydaa wuxuu nooga tegey wadda cad tarakanaa rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam nebiga ayaa naga tegey oo macnaha dhintay wamaa daa'irun yuqallibu bijanaaxihi fi samaa ilaa dakara lanaa minhu cilma cilmi buu nooga sheegay hawadaa waxa duulaya qoraxdaa waxa weeye shimbiraha duulaya haddii wax kale ay tahay kulli nebigu cilmi buu nooga sheegay idan cilmi nebigu kama tegin cilmigii o dhan waa inoo caddeeyey waadix baa laynooga dhigay maxaa marka u baahan nahay inaynu cilmigii baranno waxa dadka maanta ku dhacay oo dhibaatada ku dhacday waa jahliga waatuu imaamu shaafici qowlkiisii hadda ugu dambeeyey ina yidhi qofka dariiqii saxaabada ka leexda waxa uu noqonayaa min ahli aljaahiliya ay jaahil buu noqonaya min aljaahiliin ka mid ah oo aan diintii garanaynin idan waxaynu u baahannahay ikhwaani fillaah in loo baraarugo oo loo diyaar garoobo sidii sunnaha nebiga lagu baran lahaa khaasatan manhajka iyo caqiidada itibaacu lkitaabi wasunna calaa fahmi salafi asaalix ma aha inuu qof walba meel ku dhegoo yidhaahdo anugu madhab fulaan baan ahay war adoo madhabu shaafici raacaya oo shaaficiye ah ayaad noqon kartaa nin saxaabadii iyo salafkii raacay laakiin ha khilaafin oo imaamu shaafici waxaan leenahay kaana salafiyan sababtu waxa weeye salafkiisiibuu raacay salafna waa soo sharaxnay inaynu u jeedno nebiga iyo saxaabadii oo caqiidada iyo manhajka iyo diinta salaf noogua oon ku abtirsanayno kuwaas ayaa la raacaya marka iddicaa keliya waxba tari mayo qofku inuu iska sheegto ahlu sunnaan ahay aan cilmi loo lahayn oo jahli ah waxba tari mayso ikhwaanii xaqiiqadu waxa weeye cilmi baa loo baahan yahay cilmi qofku waxa uu raacayo waa inuu cilmi u leeyahay waxaa maca alasaf shadiida oo wax laga naxa ah adduunyadii maanta qof haddaad tidhaahid war moobilkan waxbaa iga xumaaday ii samee ma aqaan buu leeyahay dadka yaqaana uge mar alla markii diin ay noqotana muran buu la soo istaagaya war diinta laguma murmo nebiguna waa ka digay waxa weeye waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ka digaya doodda iyo jadalka qoom ilaa maa dalla qowmun bacda hudan kaanuu ilaa uutuljadal qoom dood iyo muran qoom dhumay ma jiro oo sunnaha nebiga ka leexday ilaa hadday jiraan dood iyo muran baa ka leexisay sababtu culimmadu waxay yidhaahdeen fa idaa tajaadaluu wa takhaasamuu tafaraquu hadday dadku diinta ku doodaan oo muran iyo dood ay noqoto diintu oo waxa weye aan loo hoggaansamin diintu waa itibaac dood ma leh muran ma leh sida aad maanta waxa weye dhakhtar markaad u tegtid dawada uu ku siiyo uu ku leeyahay sidaa u qaado oo aad ugu hoggaansamaysid ayaa si ka sii weyn la rabaa inaad sunnaha nebiga u hoggaansantid oo dariiquu ku yidhi mar aa martid fa calaykum bisunnati uu ku yidhi wa sunnati alkhulafaa araashidiin laakiin inaad muran la soo istaagtid oo tiraahid aabbahay baa shiikh ahaa awowgay baa awliye ahaa aabbahay baa caalim ahaa saanuu shiikh hebel la odhan jiray war waxaasoo dhan waxay soo gelaysaa taxta haada alxadiid maa dalla qowmun bacda hudan kaanuu ilaa uutuljadal haddaad aragtid macnaha xadiidku waxa weeye qoom dhumay ma jiro ilaahay markuu hanuun iyo cilmi siiyey kabacdi dhumaa ilaa dood iyo muran bay ku dhumeen diintii bay ku doodeen wa ahlu lkhusuuma la yidhaahdaa markaasay ku dhumeen maxay khawaarij ku dhuntay maxay qadariya ku dhuntay maxay muctasila ku dhuntay kulli waxay ku dhumeen markay saxaabadii kula doodeen diintii oo kitaabkii iyo sunnihii u hoggaansami waayeen oo muran la soo istaageen ayay dhumeen idan iyaaka wa iyaaka akhi almuslim wakhta almuslima tamasak bikitaab illaah wa sunnati nabiyihi sala allahu calayh waali wasalam ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى أن راعنا هذا صومالنا هي وإنك كوهنا شافعي أن ورأينا كضينا إمام الشافعي فقه كليا معها عقيدة عنك ضينا كتاب كيس الرسالة أخرية كتاب الأمة أخرية إمام الشافعي كتبتي صدام بي عقيدي سكو سكنتاي oo waxa weye ka buuxdaa kitaabkiiyo sunnuhu raacay meel kale ugama leexanaynin marka allaahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaaila baailan warsuqna ijtinaabah ilaahow xaqana tus oo nagu irsaaq inaan raacno ilaahow baatilkana tus oo nagu irsaaq inaan ka dheeraanno oo ka leexanno waayo xaq iyo baatil meel ma wada galaan ilaahay waxau yidhi famaadaa bacda alxaqi ila dalaal haddii xaqii kuu caddaaday wixii dambeo aad raadisaa waa baadi wa baadina waa lagu dhumayaa marka kitaabka iyo sunnaha aynu ku dhegno oo xaqa aynu dadka ugu yeerno oo aynu noqonno kuwuu ilaahay sheegay waalcasri ina alinsaana la fii khusrin ummaddii waa dhumeen buu yidhi allah khasaaray ku sugan yihiin khasaara ayay ku sugan yihiin yaa ka baxay khasaaradaa qofkii laga hela afartan sifoo soo socda ila aladiina aamanuu iimaan bay la yimaadeen wa camilu saalixaati camal wanaagsan bay sameeyeen wa tawaasaw bilxaqi xaqi bay isku dardaarmeen wa tawaasaw bisabri sabirkiina isku dardaarmeen waa aayaddii uu yidhi imaamu shaafici low maa anzala allahu xujatan calaa khalqihi ila hadihi suura lakafathum imaam shaafici waxa uu yidhi suuraddaa keliya haddii ummadda loo soo dejin lahaa xujo iyadaa ku filaan lahayd waayo aliimaan cilmi buu u baahan yahay camalu saalix cilmi buu u baahan yahay atawasi bilxaqi cilmi bay u baahan tahay asabar cilmi buu u baahan yahay idan qofka cilmiga yeesha ayaa xaqa dadka ugu yeeri kara ayaa camal wanaagsan samayn kara camalka wanaagsanna maxaa loo shardiyaa waa soo marnay alikhlaasu walmutaabaca ay mutaabacatu rasuul sala allahu caleyh wasalam idan waxba yaana dheerayn waxaa inoo imaan doonaa mabxaskii ka hadlayay altaxdiir can albidac waaltaxdiir can altaqliid ayaa inoo imaan doona laakiin mabxadkan baxdigan atamasuk bisunna ama wujubu itibaaci sunna ama wujubu itibaaci alkitaabi wasunna calaa fahmi salaf saalix kaa doonta ku magacow intaas ayaynu uga gudbaynaa sagaal iyo labaatan cashar buu noqday ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu waxa weeye na waafajiyo dariiqa xaqa ah oo qof walba oo dhegaystana iyo intii maqashaba ay noqdaan aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah والحمد لله رب العالمين